أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon mas-uul ka tirsan kooxda riddada oo qiray in boqolaal askari oo maleeshiyaadkooda ah oo dhaawac qaba la dhigay cisbitaalada magaalada muqdisho dowladda xabashida itoobiya oo mar kale ku goodisay in ay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay madaafiic lagu garaacay xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada muqdisho mu'asasada al-kataa'ib oo baahisay qaybtii koowaad ee filimka cusub ee dokumentariga ah kaas oo soo bandhigaya dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku dhaawacmay dagaalada deegaanka aboore ee duleedka degmada bulaburde ayaa la geeyey magaalada muqdisho أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in boqolaal askari oo maleeshiyaadkooda ah oo dhaawacyo qaba la dhigay cisbitaalada magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kooxda riddada soomaaliya ayaa afka furatay kadib markii mashaqadu ay ku badatay islamarkaana uu tirabeel noqday khasaaraha maleeshiyaadka ka soo gaaray dagaaladii allaha fadligii mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen ee labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka kala dhacay deegaano ka tirsan labada wilaayo ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe cabdisalaan cabdi cali oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada soomaaliya oo gelinkii dambe ee shalay booqasho igu sawira ku kala bixiyey cisbitaallada ay waran yihiin maleeshiyaadkaasi ayaa afkiisa ka qiray in dhaawacyo ka badan laba boqol iyo siddeetan askari la dhigay cisbitaalada magaalada muqdisho isbitaalada maanta ay inoo hirgashay inaan soo booqanno waxay ahaayeen shan hosbitaal oo isbitaalka ugu horreeya uu yahay isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii dhakhaatiirtii iyo maamulkii aan halkaa kula kulannay iyo dhaawac ka badan laba boqol iyo siddeetan qof ay meesha loogu adeegay oo ah askartii xoogga dalka soomaaliyeed ee u soo dhaawacantay geesta kale murtad mahad cabdiraxmaan aadan oo loo garan og yahay taliya-shubka ahna taliyaha maleeshiyaadka asluubta ee kooxda riddada soomaaliya ayaa xalay shaaca ka qaaday inay jiraan maleeshiyaad fara badan oo ka soo firxaday furmaha dagaalka kadib markii ay xamili waayeen dhammacda rasaasta mujaahidiinta taliya-shubka ayaa xaqiijiyay in jeelasha ay ku gureen maleeshiyaadkan soo baqacararay oo uu ku tilmaamay fuleeyayaal islamarkaana kuwii gacantooda ka fakaday ay ku daba jiraan oo aynay ka hari doonin oo goor ay noqotoba ay xabsiyada ku hubsan doonaan taliyaha asluubta oo horey wacad oogu maray inay ciqaab adag oo dil gaarsiisan ay marsiin doonaan askarigii ka soo firxada goobaha nafwaaga ayaa geesta kala carabaabay inay jiraan qaybo ka mid a maleeshiyaadka soo firxaday oo saacadihii lasoo dhaafay ay dib ugu celiyeen furmaha dagaalka maanta waxay iiga sheekaynayeen ayagoo dhufays ku jiro dagaalamaya ciidankii ka garab dagaalamaya ordaayay arkeen yah salaadganay wuxuu yidhi unug dhanaan qabtay war xaggeed u ordaysaan maxaa inka horreey rag isku mid ma ah goobta dagaalka lagu kala baxaa dadkii fulayga ahaa oo goobtii ayadahayd ka soo noqday annaga muqdisho kuma sii daynin iyo guryahooda waa soo qabannay waaran baan u jarnay xabsigaan ku shubnay nimaan daynay ma jiro nin naga fakaday oon weli la'nahay waa jira oon baadigoobayn isna mar ay tahaba mar un waa helaynaa ayaan min ayaan min al ayaam mar un gacanta waa ku dhegaynaa isna gaalshiru gela caawa ugu yar ninkii qori la soo tegey qorigii aan ka gudnay kii gatayna gaalshiruu ku jiraa kii qorigii dhiibay oo aan ma garanaysaa gadanna oo goobta ka soo tegayna hadda waxaan qiyaasaynaa inuu caawa sii maraayo warsheekh meeshii baan geynaynaa bartuu ka soo tagaan geynayna meeshii tan ma tahe ayagoo abaal badan ku qaba weliba yay socdaan caawa waddada ku jiraan waa taan ka hadlaayo oo aan lahaa qofkii goobta ka soo tago dagaalka ka soo taga waa dil sharciga wuxuu u hayaa dil geesiyada towxiidka ayaa labadii cishe ee ugu dambeeyey allaah fadligii cashiro lama ilaawaanna u dhigay dhegtana dhiigga u daray maleeshiyaad fara badan oo lasoo bakti afuufay kuwaasoo xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay ku soo shubeen jaxiimada ka holceysa furmaha dagaalka ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladda saliibiyadda itoobiya ayaa mar kale xaqiijisay go-aankeeda ah inay sii wado dadaaladeeda lagu raadinayo marinbadeed rasmi ah go-aankan ayaa lagu shaaciyey kadib shir uu shir gadoominayey ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya gaalka lagu magacaabo abey axmed kaasoo lagu qabtay magaalada adis ababa islamarkaana ay kasoo qayb galeen saraakiisha sare ee dowladda oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka gaalka lagu magacaabo birhano juula bayaan laga soo saaray shirka ayaa lagu sheegay in itoobiya ay u aragto helitaanka marinbadeed xuquuq qaran iyo arin la xiriira sharafta dalka sida wadamada waaweyn ee caalamka u helaan marino badeed si ay ugu xirmaan suuqyada caalamka shaqadii hore loo bilaabay ee lagu doonayey xaqa itoobiya u leedahay marinbadeed waxay usii socon doontaa si cad oo istaraatiijiyadaysan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dowladda itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay inay ilaalin doonto madax bannaanadeeda siyaasadeed danta qaranka iyo kaalinteeda arrimaha gobolka iyo caalamkaba sida lagu sheegay war-saxaafadeedka dhanka kale waxaa loogu yiro golaha amniga qaranka itoobiya ayaa dignin u diray kooxo gudaha iyo dibadda ah oo isku dayaya inay danta itoobiya ku carqaladeeyaan xoog marin habaabin warbaahineed weeraro xagga internetka ah iyo shabakado sharci darro ah inkastoo aan si cad loo magacaabin waddamo gaar ah haddana waxaa lagu muujiyey in xulufo hore u jiray iyo kuwo cusubba ay ku lug leeyihiin dadaallo looga soo horjeedo in itoobiya ay ku lug yeelato badda cas hadalkan cusub ee kasoo yaray dowladda siliibiyadda itoobiya ayaa kusoo aadaya iyadoo isbahaysiga masar iyo eritereya ay dhowaan shaaciyeen in dowladaha xuduudda aan la lahayn badda cas aysan xaq ku lahayn inay ku lug yeeshaan amniga biyaha badda cas faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic lagu garaacay xere ciidan oo ku taala duleedka magaalada muqdisho waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiyiinta lagu gaarsiiyey madaafiic xalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen xerada murtadiyiinta ee hiilweyne oo ah xere ku taala waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada taas oo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo murtadiyiinta soo gaaray waxaana inta la xaqiijiyey duqayntaasi ku dhintay lix askari oo murtadiyiin ah waxaana ku dhaawacmay lix kale wixii faahfaahin ah wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii koowaad filim cusub oo dokumentari ah kaasoo soo bandhigaya dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ismaaciil salaad guuleed oo filimkan soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey waa xalqadii koowaad ee taxanaha loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f taasoo ay soo gudbisay mu'asasada alkataa'ib xalqadan oo la daawan karo muddo saacad ku dhow ayaa ku bixaysay luqadaha soomaaliga iyo ingiriiska waxaana qaybtan diiradda lagu saaray boobka dhaqaale ee hay-adahan ay ka wadaan dunida filimkan ayaa si weyn loogu lafoguray boobka dhaqaale ee bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ay ka geysteen dunida gaar ahaan dalalka soo kobcaya ee afrika iyadoona uu filimku bannaanka keenay dabinnada qarsoon ee hay-adahan
inkastoo hay-adahan ay isu soo muujiyaan inay yihiin khubaro ku xildheer siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarinta dowladaha haddana xaqiiqada dhabta ah waxay tahay in i m f iyo bankiga adduunka aysan waxba ka duwanayn gumaysigii reer galbeedka ee qarnigii sagaal iyo tobnaad kaas oo ay ka qalin daarteen siyaasadaha lagu maquuniyo waddamada soo koraya laguna boobo dhaqaalahooda qareen kenyaan ah oo ka soo muuqanaya filimka ayaa sheegay in i m f iyo bangiga adduunka ay dalalka soo kobcaya ku addoonsadaan dhaqaalaha ay deen ahaanta u siiyaan dalalkaasi
i m f iyo bangiga adduunka waxay dalalka ku addoonsadaan dhaqaalaha shaqadooduna waa inay hubiyaan in aan deyn joogto ah ku noolaanno weligaa kama bixi kartid hay-adaha i m f iyo berton woodis sababtoo ah waxay rabaan inay dhaqaalahaaga gacanta ku dhigaan marka ay dhaqaalahaaga la wareegaanna waxay maamulanayaan siyaasaddaada marka ay siyaasaddaada gacanta ku dhigaanna adiga ayay ku talinayaan marka ay ku taliyaanna waxay dalka ka samaynayaan saldhigyo ciidan marka ay saldhigyo ciidamo ka samaystaanna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxdiinna haddii aad diiddo inaad u hoggaansatid siyaasaddoodana waxay amar ku siinayaan ciidamada inay ku afgembiyaan sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka soo muuqanaya filimka ayaa sheegay in hay-adahan ujeeddadoodu ay tahay inay gumaystaan ummadaha iyagoo uga faa'iidaysanaya baahiyahooda dhaqaale
marka laysku soo duubo nidaamka ay hay-adaha i m f iyo bangiga adduun ku shaqaystaan waa nidaam loogu talagalay inay ummadaha ku gumaystaan iyagoo ka faa'iidaysanaya baahidooda waa nidaam ku salaysan ribo iyo ugaarsi shucuubta iyo dowladaha taagta daran maantana ma jirto dowlad afrika ku taala oo ku liibaantay barnaamijta iyo siyaasadaha maaliyadeed ee hay-adda dulmiga iyo xaqdarrada ay dunida ka wadaan waxaa u sii dheer la dagaalanka shareecada islaamka iyo nidaamka maaliyadeed ee allah subxaanahu wa tacaala u dejiyey inay soomaaliyana dibudhac iyo faqri u horseedaan mooyaane marnaba gaalada laga fili maayo inay khayr iyo talo wanaagsan noo soo kordhiyaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa inoo sheegay oo yidhi maa yawadu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum haddaba dadka aaminsan in i m f iyo bangiga adduunku ay soomaaliya barwaaqo iyo baraare iyo horumar u wadaan waa dad aayadaha qur-aanka aan si fiican u fahamsanayn waa dad aan fahamsanayn xaqiiqda dhabta ah ee gaalada iyo tilmaamahu alla subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamay inay yihiin daalimiin dhiig miirata ah waana inaan lagu kadsoomin hadallada beenta ah oo ay dadka muslimiinta ku marin habaabinayaan sida dayncafinta kobaca dhaqaale iyo la dagaalanka saboolnimada allah subxaanahu wa tacaala ayaa inoo sheegay hadalladaas inaanay waxba ka jirin allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum wa akharuhum faasiquun siyaasadaha i m f iyo bangiga adduunka ayaa horseeday in dowladaha afrika oo ay qayb ka tahay soomaaliya ay ka baahan yihiin hantidooda iyo khayraadkooda iyadoona taasi beddelkeeda hantidaasi oo qiimo jaban lagu iibiyey loo dhoofiyo dalalka reer galbeedka sheekh xasan maxamuud cali sheekh xasan afgooye ayaa arrintaasi sharaxaya ayuhal ikhwa waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya maanta inay awood u leedahay inay ka mid noqoto wadamada ugu horumarsan dhanka dhaqaalaha laakiin looma ogolo waa loo diidan yahay waayo soomaaliya waxay leedahay dhulbeereed gaaraya shan milyan oo higtar soomaaliya waxay leedahay shidaal badda iyo beriga aan ka yarayn kan laga helay bariga dhexe diraasaad la sameeyey waxay sheegayaan shidaalka soomaaliya ku jira inuu ka badan yahay boqol bilyan oo fuustaha sanadkii lasoo dhaafay shirkadda costland exploration waxay sheegtay qiyaas ahaan shidaalka maalin kasta soomaaliya laga soo saari karay inuu gaarayo boqol kun oo fuusto laba kun iyo shan iyo tobankii daraasaad ay samaysay hay-adda u s g s mineral survey waxay ku sheegeen soomaaliya inay leedahay kaydad waaweyn oo macadin ah waxaana ka mid ah macadinta kaydadka waaweyn macdinta bauxite maarta felisbar dahabka birta dhagax nuurareedka gaaska rabbaaniga ah ciidda silika kiin iyo uraniumta sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii baarayaal ka socday u-n-ka waxay sheegeen uraniumta soomaaliya ku jirta inay gaaraysa sideed boqoloo kun oo tan waana xadka ugu badan ee uranium oo adduunka hal meel laga helay dhanka badda soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee afrika sanadkiina waxaa lagu qiyaasaa malayga soomaaliya kasoo bixi kara inuu gaarayo ilaa sideed boqol iyo soddon iyo shan kun oo tan oo malay ah haddaba soomaaliya hadday leedahay khayraadkaas iyo nicmooyinkaas faraha badan maxaa haddana sabool ka dhigay waxaa taas u sabab ah nidaamyada gaalada adduunyada ka jira ayaa waxay soomaaliya u ogoleen inay u madax banaaneeyaan khayraadkeeda waana dhibaatada haysata in badan wadamada afrika qaybaha dambe ee xalqadan ayaa lagu soo gudbinayaa burburka dhaqaale ee ay geysteen hay-adahan i m f iyo bangiga adduunka burburka ay siyaasadahani geysteen ayaa lala meeldhigi karaa sidaba uu qabo dhaqaalayahan amerikaan ah gantaallo laga soo tuurayo meel konton kun oo fiid ka sarraysa dhulka halkaas oo uu sanduuqliyuhu marnaba arkayn ama dareemayn burburka uu ka geysanayo dhulka isla sidaas oo kale bankiyada iyo dhigmiratada dhaqaale ee gadaal ka taagan siyaasadahan halista ah ee lagu soo rogay dalalka saboolka ah keliya waa kuwo u adeegaya raaxada lagu haysto qolalka ku yaalla hoteelada qaaliga ah ee ku tamashlayaan madaxda hay-adahan iyagoo aanan war iyo wacaal u hayn nolosha malaayiin dad ah oo ay baabi'inayaan
marka laga hadlayo i m f iyo bangiga adduunka waxaad halkudhigyadooda ka dheehanaysaa inay yihiin hay-ado loogu talagalay inay tirtiraan saboolnimada laakiin markaad dhaqankooda si fiican ugu kurgasho waxaad arkaysaa inay been tahay hay-adahan ma ahan kuwa dowladaha saboolka deen siiya si ay u caawiyaan shacabkooda laakiin waa mashruuc innaga aan faa'iido ka raadinayno haddii aan maraykan nahay waxaa jira saddex siyaabood oo aan uga faa'idno hay-adaha maaliyadeed sida i m f iyo wolli banka midda koowaad waa ribada marka ay kugu soo dhacaan hay-adaha i m f iyo bangiga adduunka waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inay yihiin samafalayaal laakiin arrintu sidaasi ma ahan hay-adahan waxay yihiin shirkado dadka nugul deynta ku ugaarhsada waxayna deynta saartaan ribo aad u badan oo gaadhay balaayiin doolar konton ama lixdankii sane ee lasoo dhaafay waxaan i m f iyo wolli banka ka faa'idnay waa kow ribada labo shaqaale iyo khayraad raqiis ah saddex awood siyaasadeed oo aan dowladaha ku muquuninno waa arrin aad u yaab badan sida dowlado dhan loola wareegi karaa iyadoo deen loo adeegsanayo tusaale ahaan haddii aan u soo qaadanno dowladda lagu magacaabi jiray za'iir sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii waxay i m f ka qaadatay deen aad u weyn waxayna maamulka dhaqaalaha dalkeeda ku wareejisay i m f ilaa heer shaqaalaha hay-adda i m f ay si toosa uga dhex shaqayn jireen wasaaradda maaliyadda ee dalkaas dowlad dhan ayaa la wareegnay maamulkeeda waa arrin la yaab leh
ugu dambayntiina maleeshiyaadkii murtadiyiinta ee ku dhaawacmay dagaalada deegaanka aboorey ee duleedka degmada buula burde ayaa la geeyey magaalada muqdisho cazaam ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya dagaalo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa saddexdii maalin ee lasoo dhaafay waxay ka dhaceen deegaanka aboor ee duleedka degmada buula burde kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada oo ay karka taageerayaan diyaaradaha salibiyiinta maraykanka khasaare xoogan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladaasi waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan boqol askari saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho la gaarsiiyey qaar ka mida murtadiintii kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay deegaanka abuurey kuwaasi oo la jiifiyey isbitaalada caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho baraha bulshada ee ku wada xiriirta ayaa lagu arkayay sawiro laga soo qaaday dhaawacyada murtadiinta oo isbitaalada muqdisho ay kusoo booqanayeen madaxda kooxda riddada soomaaliya xaaladda deegaanka abuure ayaa ah mid degan iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay ku sugan yihiin deegaankaasi waxaana fashilmay iskuday ay murtadiintu ay doonayeen inay dib u qabsadaan deegaankaasi kadib markay mujaahidiintu dagaalo culus kala hortageen cadowga warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu